waa tahay dhegaystayaal weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a bal markan saaxiibka nuur aan ka codsado inuu inoo dulmaro qodobadii wararkii ciyaaraha ee ugu dambeeyey ee xalay ilaa iyo shalay gelinkii dambe dhacay kuwoodii ugu xiisaha badnaa mahadsanid jamaal aan ku bilowna ee kulamo xiise leh oo ka tirsan horyaalka ingiriiska ee premier leaga ayaa shalay galab iyo xalay la ciyaaray kooxda manchester united ayaa guul muhiim ah ka soo hoysay naadiga lester oo ay ku garaacday laba gool iyo eber united oo rigoore uu ka khasaariyey weeraryahankooda lukaku ayaa waxaa goolasha ay ku badisay u dhaliyey marcus rashford iyo marwan feleni oo labaduba beddel ku soo galay waa kulankii saddexaad oo xiriir ah oo ay badinayso tan iyo markii uu bilowday horyaalka iyada ayaana hadda ugu horreysa oo leh sagaal dhibcood waxaa sidoo kale guulaysatay kooxda ay mataanaha yihiin ee manchester city oo laba gool iyo gool ku cuntay bournemouth gabriel jesus iyo raxiim sterlin ayaa goolasha u kala dhaliyey sterlin roose ayaa la siiyey dhammaadka ciyaarta tababare gardiola ayaase ka dalbaday xiriirka kubadda cagta ingiriiska in loo fasiro sababta kaarka cas lagu siiyey ciyaartooygiisa ciyaaraha kalena crystal palace waxaa ka badisay swansi oo dirtay laba gool iyo eber kooxda newcastlena waxay saddex gool iyo eber ku garaacday westerham watford iyo brightonna waxaay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah natiijo taasi la mid ah ayaa waxa ay kasoo baxday ciyaarta dhex martay kooxaha southampton iyo hadrisfield town galabta waxaa dhici doona laba kulan waxaana kala ciyaari doona chelsea oo gurigeeda kusoo dhoweyn doonta everton iyo stoke city oo la ciyaari doonta west bromwich albion caawana liverpool ayaa waxa ay iswajihi doonaan kooxda arsenal halka tottenham ay soo dhoweyn doonto benley dhinaca laliigaha spain kooxda barcelona ayaa guul muhiim ah ka gaartay kooxda alaves xalay ciyaar ka tirsanayd horyaalka leonel messi ayaa laba gool u dhaliyey ka hor inta uusan khasaarinin goolkulaad loo dhigay oo uu ka qabtay goolhayaha kooxda kubadda cagta ee alaves messi oo horyaalka spain ka dhaliyey hadda saddex boqol koob iyo konton gool ayaa waxa uu weli u muuqdaa ciyaaryahanka calanka u wada kooxda barcelona kadib markii uu naadiga ka tegay neymar oo ku biiray kooxda kubadda cagta ee b s g ciyaaraha kale kooxda girona waxay hal gool iyo eber uga badisay malaga leventi iyo dobartiva la coronina waxay ku kala baxeen barbardhac laba gool iyo laba gool ah galabta iyo caawa ciyaaro xiise leh ayaa dhici doona ibar waxa ay la ciyaareysaa atletic bilbaw laganesna waxa ay booqan doontaa sbanyol gitef iyo sevilla ayaa ballansan kooxda haysata horyaalnimada ee real madridna waxa ay gurigeeda bernabo kula ciyaareysaa valencia horyaalka seriya eeda talyaaniga saddex kulan ayaa la ciyaaray bolonya waxay ka badisay benevento oo ay ku garaacday hal gool iyo eber yuventusna waxay afar gool iyo labo ku dhifatay kooxda genowa saddex ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka da-dayar paul diballa kooxda kubadda cagta inter milanna waxa ay saddex gool iyo gool ku qabatay kooxda roma oo ay marti ugu noqotay gurigeeda olombico kooxda kubadda cagta inter laba ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey weeraryahanka reer argentiin icardi ciyaaraha kale ee talyaanigana waxaa la ciyaari doonaa caawa torino waxay la ballansan tahay sosowolo milan ayaa sansiro ku martiqaadaysa calary kieva verona iyo lazia ayaa fooda isdari doona hellas verona iyo kratonina waa ay ballansan yihiin fiorentina oo toddobaadkii hore ay inter ka soo badisana waxa ay la ciyaareysaa samdoria udines iyo spalna waa ay ciyaarayaan halka napoli ay caawa fooda darayso atalanta dhegeystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta